بسم الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين سورة الحجر سورة اللي يراهده suurat اlxijr makiyatun suuraddaasi waa makiye weeyaan bilaa khilaafi biijmaaci culamaa waa la isku waafaqsan yahay aayaadkeedu waxaa weeyaan sagaashan iyo sagaal aayadood waa suuraddii shan iyo tobnaad xagga suwarka qur-aanka tartiibka musxafka kariimka ah waxay ka hadlaysaa usluubkii iyo nidaamkii qur-aanka makiga u hadli jiray oo kale ayay u hadlaysaa waxdaaniyada ilaahay bay ka hadlaysaa nubuwada bay ka hadlaysaa bacfiga iyo jazaha bay ka hadlaysaa suuradda mixwarka ay ku wareegayso wuxuu noqon doonaa masaaric adduqaat walmukadibiin kuwii xadgudbay iyo mukadibiinta wixii ku dhacay rususha ilaahay dhibay xilliyo kala duduwanna ahaayeen arrintaas iyo casriyaal kala duwan suuraddu waxay soo bandhigaysaa dacwadii ambiyadu ay la imaanayeen laga soo bilaabo nebiyullaahi nuux laga lagu soo khatimo nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam suuraddan waxay ka hadli doontaa nebiyullaahi aadam abuurkiisii waxay ka hadli doontaa cadowgii dhibta badnaa ibliisu laciin waxay ka hadli doontaa malaa'igta sujuudday nebi aadam u sujuudeen waxay ka hadli doontaa iskibrintii uu iskibriyey ibliis oo sujuudda iska kibriyey iyo bushiskii iyo mucaaradadii oo amarkii ilaahay kala hor yimid rusul badan bay ka hadlaysaa nebiyullaahi luud baa ka mid ah nebiyullaahi shucayb baa ka mid ah nabiyullaahi saalix baa ka mid ah calayhim assalaam arrimaha iyo arrimo kaloo badan ayay suuraddu ka hadlaysaa suuratulxijir baa marka la yidhaahda maxaa yeelay qoda qoladaasaa looga sheekayn doonaa iyo wixii ku dhacay qoomu saalix nimankii reer samuud oo u dhaxeeyey xijrigaasoo bayna almadiinati washaam madiine iyo shaam dhexdooda ahaa buurahay dhexdooda inta qotaan bay degi jireen niman awood badan bay ahaayeen bismi illaahi araxmaani araxiim alif laam ra allahu aclamu bimuraadihi bidalik ilaahay baa ku cilmi leh waxaase og tahay mar haddii xuruuftaa la sheego muqadacadaayoo suwarka lagu bilowdo qayb qayb ka mid a waxaa ka dambeeya qur-aanka icjaaznimadiisa iyo mucjisnimadiisa oo la tilmaamayo taa baa la sheegaya qur-aanku xuruuftaa kale uu ka kooban yahay xuruuf la mid ah wax furi kara oo sheegi kara macnaheeda looga muraadayana alif iyo laam iyo raa ma jiraan le-anna aayad kaloo sheegtay oo la yidhi macnahaasaa looga jeedaa lama helayo xadiid kaloo lagu sheegayna lama helayo xadiid lagu sheego sugan tilka taas martabadeedu sarayso aayaatlkitaabi kitaabka aayaadkiisii wey marka martabada qur-aanka haddee sarayso tilka taas ishaarada baciidada loo isticmaalay misna waxa weeyaan haadihi middaan aayaadkan hadda halkaan ka muuqda aayaatlkitaabi kitaabka aayaadkiisii wey kitaabkii kitaabka ahaa oo kitaabnimada shamliyey kaamilnimada xagga fasaaxada iyo bayaanka kitaabka ka sarab maray awoodda binu aadannimada cid isku dayi kadha aysan jirin kitaab weyn baa ilaahayna siiyey aayaat lkitaab wa qur'aanin qur-aan weeye qur-aankaasoo mubiin mubiin ah cadiim shaan bayin ah iska cad aayaat اkitaab iyo qur-aanku waa isla kitaabkii weeyaan waa qur'aani mubiin qur'aan weeye nakirada qur'aan waxa weeyaan waa qur'aan caiim weeyaan wa qur'aanin qur'aan macnaha shanigiisu wen yahay wey kaasoo mubiinin waadixin bayinin iska cad khalal ma leh isdabamar iyo isbaraanbar ma leh waxa weeyaan waa waadix weeyaan rubamaa yawadu ladiina suuratu rubana waa la dhahaa a suurat اlxijrina waa la yidhahdaa rubamaa in badan bay yawadu ladiina kuwii jeclaan doonaan kafaruu gaaloobay low kaanuu muslimiin alla hadday muslimiin ahaan lahaayeen rubamaa in badan bay yawaddu jeclaan doonaan jeclaysan doonaan aladiina kuwa kafaruu gaaloobay tamanin doonaanoo jeclaysan doonaan low kaanuu muslimiin hadday ahaan lahaayeen kuwa muslimiina ruba taqliilna waa loo isticmaalaa tagiirna waa loo isticmaalaa waxaynu marna hadda tagiirkii rubamaa in badan isim nakiraa baa ku xigi jira haddii camalka laga joojiyana ficil maadi bay ahayd inuu daba dhaco laakiin hadda ficil mudaaribaa daba dhacayoo yawadu ah dhib ma lahoo mudaarican baa maadigii oo kale macnihiisi qaboo waa litaxaquuqi wuquucihi tabtaasi arrinta u dhacaysa in badan macnaha sooma jeeda beeyawadulladiina kuwii jeclaysan doonaa kafaruu gaaloobay low kaanuu muslimiina haddii alla adduunka kuwa muslimiin ahaan lahaaya waa markay cadaabka iyo balaayada arkaan taa waa macni waxaa kaloo taqliil haddaa ka dhigta ku fasiri ka dhaha rubamaa in yar bayawadu ladiina kuwii jeclaysan doonaan kafaruu gaaloobay oo waxaa la yidhi dhibaatooyinka iyo mushkilaadka qiyaamada ku furan baa badan marmar bay marka waxay helayaan inay soo miiraabaan oo soo miirsadaan oo maskaxdu u soo noqoto marmarkaa yar rubamaa waa marar yar weeyaan mararkaa yaryar bay waxay tamaninayaan hadday muslimiin ahaan lahaa ahaan lahaayeen adduunka markay joogaan mararka kale oo dhanna qiyaamada ahwaasheeda iyo dhibaatadeeda iyo mashaakilaadkeeda baysan la garanaynin haddii taqliil lagu fasirana waa sidaas low kaanuu muslimiin ilaahay wuxuu yidhi darhum iskaga tag darhum iyaga iskaga tag yaakuluu ha cuneen wayatamatacu ha iska raaxaysteen nabiyullaahi maxamedo calayhi salaatu wasalaam iskaga tag yakuluu ha cuneen kamaa ta'kululbahaa'imu mayeeraanka iyo xooluhu siay wax iskaga daaqdo ha iska daaqaan dad iska daaqaya laabaa jireen oo aan fiicnayn ha iska daaqeen farax ka qab kuwa gaalada ee balaayada sida xoolaha iska bokale cunnada iskaga cunayaan sida xooluhu dhirta u daaqaan wayatamattacuu ha iska tamatuceen adduunyadoodan dhammaanays wayulhihim ha mashquuliyo alamalu hididiiluhu hididiiluhu waa maxay weligood inay noolaanayaan cimri dheer haysanayaan horumar weligood ku soconayaan taasi ha mashquuliso fa sowfa saman dambe yaclamuuna ogaan doonaan suu'a sanicihim sancadooda xumideeda xumaha ay la yimaadeen iyo caaqibatu amrihim saman dambey ogaan doonaan waa markay qiyaamada arkaan waa waciid iyo tahdiid fa sowfa saman dambey yaclamuun ogaan doonaan baa layidhi waxaa laisku baraarujinayaa wuxuu yidhi nasafigu waxaa ku sugan tanbiih calaa anna iaara taladud iihaara taladud watanacum wamaa yu-addi ilayh duulu lamal laysa min akhlaaqi اlmu'miniin waa imaam nasafiga tafsiirka nasafiga wuxuu leeyahy waxaa ku sugan baraarujin laysku baraarujinayo doorasho macaansi macmacaansi la doorto iyo adduunye ku raaxaysi iyo amal iyo hididiila dher arrinkaasi inuusan ahayn min akhlaaqi lmu'miniin kuwa muminiinta akhlaaqdooda ma habboona wey ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala wamaa ahlaknaa maanan halaagin min qaryatin mafcuulkii baa min la geshay min qaryatin qaryatan bay ka dhigantay magaalo maana halaagin calaa xadfi mudaaf min qaryatin ahla qarya qaryo iyo me- dad meel deganaa magaalo ah oo daalimad ah maana halaagin magaalooyinka min min alqura adaalima magaalooyinka daal- daalimiinta ah dadka jooga weeye waxa dulmiga la imaanaya ee magaalada waa dhagaxa iyo waxaa iska dhis iyo geedahaas kuwii rususha ilaahay beeniye wey maanan halaagin ilaa walahaa xaalo u ahaaday mooye kitaabun kitaab waa iska caalayn karaa lanna nafigaasaa ka hormaray ilaa walahaa xaalo u ahaaday mooyaane kitaabun kitaabkaasoo macluumun macluum ah taas waxaa u ahaaday ajal maxduud ah magaalo kasta oo la halaagayo waxay leedahay xilli loo qabtay ajal macduud ah ayay leedahay xilligaas unbaa la halaagayaa ilaa walahaa xaal u ahaaday mooye kitaabun kitaabkaasoo macluumun oo macluum ah looxulmaxfuudkaa loogu qora xilligii la halaagi lahaa iyo wixii ku dhici lahaa halkaasaa loogu qora qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi maa tasbiqu hormari mayso min ummatin halkaana faacilkii baa min la geshay min ummatin ummatun ummadi ka hormari mayso ajalahaa ajalkeeda muddadeeda ummad halaageed halaagaasi soo hormari maayo iyadoo wakhtigii aan la gaarin waxay doonta ha samayso wamaa yastaakhiruuna kana gadaal mari mayaan marka mudaaric baa hadda laga cabiro laakiin waa iska bimacna almaadi maa tasbiqu ma hormarin min ummatin ummatun ummadi ajalaha ajalkeedii kama hormarin ummad kastoo la halaagay wakhtiga halaaggeeda loogu talagalay kama hormarin wamaa yastaakhiruun wakaas reer makaad baa waxaa leeyihi la baraarujinayaada warhoy xumiha ka jooga oo ka fuqa maxaa yeelay waxaani waa waxa halaagga lagu muto aa ku jidhaan maa tasbiqu min ummatin ajalaha wamaa yastaakhiruun kana gadaal mari mayaan dee ajalkii ka gadaal mari mayaan baa iyana meesha la xadfo kuugu jira leanna waa iska macluum waxa meesha ku jira waqaaluu waxay dhaheen kuwii gaalada ahaa iyagoo hadlaya oo nebi moxamed la hadlaya calayhi salaatu wasalaam yaa ayuha aladii kiyow ayugii alladii yaa ayuha aladii kiyow nuzila la dejiyey calayhi dushiisa addikru kan dikriga lagu soo dejiyey lagu soo dejiyedow innaka adigu la majnuun mid waalan baa taabi dheh markay leeyihiin kan lagu soo dejiyey dikriga iyo qur-aanka waa ka jees jeesa inay aamineen maaha in qur-aan lagu soo dejiyey ay rumaysan yihiin ninkaan sheeganaya in qur-aan lagu soo dejiyedow haa macallin baaba tahay iyo waa waxbaaba taqaan iyo qofaan wax aqoonay saa la yidhi oo kale way ka dhigan tahay sida dadka qaarkood u isticmaalaan oo kale saas oo kale marka yaa ayuha aladii nuzila calayhi dikru ninkan sheeganaya bay ka dhiganta qur-aan in lagu soo dejiyo innaka la majnuun say u adkeeyeen hadalka arag khabarkiibay wixii ku dareen inna iyo laam innaka la majnuun laantaasi ku dareen horeyna inay gesh waxay dhaheen low maa taatiina maa noola timaadi low maa taatiina hallaa tatiin hallaa ta'tiina ji'tana ay ka dhiganta maxaada noola imaan maa noola timaadi bilmalaa'ikati malaa'ig in kunta haddaa tahay min asaadiqiin kuwa runta sheegay malaa'ig kuu markhaanti fudha inaad run sheegaysa oo rasuul ilaahay tahay maa noo keenti maxaada noola iman kuwaas kuwa maa noo keenti low maa taatiina bilmalaaikati low maa taatiina bilmalaaikati in kunta min asaadiqiin kuwaasoo kuu markhaanti kaca maxaada noola iman ama maxaada noogu keenin malaa'ig malaa'igtaasoo ciqaab iyo cadaab wadata annaga dusha naga saaraan ilaa waan ku beeninay haddaad run sheegaysid malaa'igtaa sheegaysa soo dejis iyagoo cadaabkii wata balaan aragne low maa taatiinaa bilmalaa'ika meeda malaa'igtii maa noola timaadi malaa'igtaa sheegaysa in kunta min asaadiqiin taasna waa waa tafsiir labaad wey ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala maa nunazilu ma soo dejinno almalaa'ikata malaa'igta ilaa bilxaqi mutalabisiina bilxaq xaq iyagoo ku maran mooyaane malaa'igta ma soo dejinno iyagoo xaq wada waa maxay wixii la yabahoo xaq ahayo cadaabkii iyagoo wada maa nunazilu malaa'ikata ilaa bilxaq ciddaan doonno halaageeda cadaabkii loogu talagalay iyagoo wada mooyaane malaa'igta iskama soo dejinno wamaa kaanuu manaysan ahaadeen idan wakhtigaa mundariina kuwa loo korto malaa'igtii cadaabkii wadda haddii la keelana haddii la keeno daqiiqad lama sugeen ilaahay caadadiisu marka wuxuu ku dareedha malaa'igta inuusan soo dejin ilaa qola halaagooda la doonayo oo in la baabi'iyo la rabo kuwaas markii la halaagaya mooyaane ummaddaana nebi moxamedna in la halaago oo la baabi'iyo la jiridgooyo ilaahay maba doonayo maxaa yeeley ilaahay wuxuu yahay kuwo badanoo gaalaha dhabarradooda inay ka soo baxayaan kuwo ilaahay caabudaya low maa markaas sidaa weeyaan maa nunazilu lmalaa'ikata ilaa bilxaq ilaa tanziilan mutalabisan bilxaq wamaa kaanuu idan mundariin wamaa kaanuu mana ay ahaa mana ay ahaadeen idan wakhtigaas haddii malaa'ig baan keena cadaab wata mundariina kuwo la koran lah cadaabkooda lama gadaalmariye wey qaala tacaalaa ilaahay wuxuu yidhi innaa hanaga ku adkay innada innaa hanagu naxnuda innadaa lagu adkay taakiid innaa hanagu naxnu hanagu nazalnaa hanagaa soo dejinnay addikra qur-aanka kariimka hanagaa qur-aanka nebi maxamedow soo dejinnay adiga kugu soo dejinnay wa innaa hanagaana lahu qur-aanka la xaafiduun ilaalinayna qur-aanka annagaa ilaalinayna maxaan ka ilaalinaynaa cid ziyaado ku dari kadha ma jidho cid wax ka nusqaamin kadhaa ma jidho tabdiil iyo takyiir doorin iyo bedelin ma jidho qofkii isagu wareersan oo qur-aanka macnihiisa khaldo oo meel kale ka tuura waa laga yaabaa tafsiirkiisa kuwa inay ku xadgudbaan laakiin qur-aanka nadmigiisa iyo halkaa musxafka yaal iyo sidiisaas cid wax ku dari kadha hal dhibic ama ka jari kadha ama takyiir iyo tabdiil ku samayn kadha ma jidho ilaahay baa xifdinta kitaabkan kafaalo qaaday inta cadow uu leeyahay ma yara oo intaa wax isku daydayaya kulligood waxaa ku dhacay muraadgaf waxba hagaagay ma leh waxba u hagaagi maya kutubtii tabdiilka iyo takyiirka lagu sameeyoo kale qur-aanku maaha haddaba fiiri kutubtaa hore dadkii loo soo dejiyaa la yidhi xifdigeeda idinkaa la idiin wakaasha yaa bima stuxfiduu min kitaab illaah waa looga xifdi dalba waardiyeyaa layidhi qur-aankeennana waxaa la yidhi wa innaa lahu laxaafiduun farqi weyn baa marka udhexeeya labada arrimood ilaahay baa kan xifdigiisa damaanad qaaday kaasna qoladii loo soo dejiya waxaa la yidhi yaa idinkaa la ydinka rabaa inaad haysaan oo xafidaan innaa naxnu nazalna adikra wa innaa lahu laxaafiduun annagaa ilaalinaynaba ilaahay waxaa marka halkaa ku jira mar haddii ilaahay sidaa tabtiisa qur-aanku sidaas iska yahay haddii ilaahay xaggiis in laga soo dejiyey haddii binu aadan say sheeganayaan hadal binu aadan qowlulbashar ahaan lahaa yaa dee waxaa la arki lahaa iyadoo hadba wax lagu daray sida waxaa bayballo iyo ay wax wataan hadba wax ugu daraan wax uga jaraan wax u sameeyaan wainaa lahu laxaafiduun ama lahuda qolaa wuxuu celisay xataa rasuulku wainnaa annagaa lahu rasuulkana la xaafiduun oo waxay dhaheen wallahu yacsimuka yaa min annaas qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi walaqad xaqiiqee wainnaa lahu laxaafiduun walaqad xaqiiqee arsalnaa waa dirna min qablika hortaa nebi allow mafcuulkii baa laiska gooyey dee rusulan baan dirna wey rusul baan dirna fii shiyaci lwaliina ya rusushaasoo fii shiyaci lwaliina kuwii hore firqooyinkoodii iyo kooxahoodii kala duwanaa iyo dawaa'ifta ay kala ahaayeen baanu rusul ka u dirna walaqad arsalnaa min qablika fii shiyaci lwaliin rasuul baa kaa horraysa oo la diray haddii la diray wamaa yaatiihim uma imaan min rasuulin rasuul ilaa hadduu u yimaado kaanuu waxay ahaayeen bihi rasuulkaa yastahzi-una kuwa ku jeesjeesa rasuul allaale kii loo diray way ku jeesjeesayeen marka nebigaa la qaboojinaya la tasliyaynaya waxaa leeyahay balaayo lagula qabo weeye dhibaatadan kugu dhacday kuwaan ku beeniyey iyo kuwaan kugu jeesjeesaya walaalaha rusushii kaa horraysa sidoo kale lagu sameeyey mar haddii dhibaatada lagula qabana haanat baa la yidhaha dhibtii lagula qaba waa iska fududaataa ee dhib keligaa mar haddaysan kugu ahayn way iska fududaataa marka sidaa weeye baa la yidhi sidaa marka ay dhacday wamaa yaatiihim min rasuulin ilaa kaanuu bihi yastahziuun ilaahay wuxuu yidhi kadaalika sidaas oo hadda sidee ah sidaan baadil iyo baadilnimo u gelinay kuwii hore qalbiyadooda iyo jees-jees rusushii ilaahay iyo ambiyada ay ku jees-jeeseen kuwii hore qalbiyadooda sidaan u gelinay baan naslukuhu u gelinaynaa hu oo jees-jees kaas ah fii quluubilmujrimiina kuwa mujrimiinta qalbiyaashooda kuwaana sidaasoo kale u gelinaynaa dhowr tafsiir baa ku jire mid ka mida weeyaan kadaalika sidaas aanu kuwii hore qalbiyadooda mujrimiintii hore aan u gelinnay inay ambiyadooda jees-jeeskaa iyo xumaha iyo baadilkaas ay la qaabilaan kuwii ku jeesjeesida rususha baa naslukuhu u gelinaynaa kaas fii quluubi lmujrimiin kuwa mujrimiinta qalbiyaashooda kuwaan say kuugu jeesjeesayaan baa kuwii horena ay samayn jireen wey oo qalbigooda sidaa loo gashay naslukuhu hu oo kufriga ah ama hu oo istihzaha iyo jeesjeeska ah baanu gelinay fii quluubi lmujrimiina kuwa mujrimiinta qalbiyadooda oo ummadaada ka mid a sidaas weeye laa yuminuuna bihi xaalaysan rumaynaynin laa yuminuuna xaalaysan rumaynaynin bihi billaahi ama bihi bidikri inaa naxnu nazalna dikra waa la soo sheegay mogto laa yuminuuna xaalaysan rumaynayn bihi bidikri qur-aanka laa yuminuuna bihi xaalaysan rumaynayn ma rumaynayaan wey sidaa mar hadday tahay jumlo musaanafaakeena waxa dhahdaa waqad khalat waxaa tagtay sunnat اlwaliina waxa weeye laa yuuminuuna bihi bihi bilqur'aani waqad khalad waxaana tagtay sunnat lwaliina kuwii hore sunnadoodii wadadoodii oo maxay ahayd kuwa gaalada in la halaago hadde kuwaana tii unbay sugayaan wey wadadaasaa awal tagtay tii unbaa kuwaana sugaysa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi walow fataxnaa haddaan furno calayhim gaalada dushooda baaban albaab min asamaa'i xagga cirka xagga kore albaab haddaan ka furno oo fadalluu ay ahaadaan fiihi dhexdiisa yacrujuuna kuwa koray albaabkii ay koraan kor ay u baxaan malaa'igtii iyo malakuudkii soo arkaan indhahooda ku soo arkaan yaa laqaaluhu waxay odhan lahaayeen innamaa sukirat waxaa la manciyey waxaa la khadeecay waxaa la duuday waxaa la daboolay absaarunaa aragayaalkanagi war indhahaabo indhahaaba maanta waxna laka saara leeyahy haddii toos inta albaab loo furay samada tagaan oo xataa malaa'igta soo arkaan markay soo noqdaan waxay dhihi lahayn innamaa sukirat absaarunaa indhaha iyagii baaba si kale loo adeegsaday caadiba maan ahayn baleeyi indhihii baa nala qabtay indhihii baa nala daboolay indhihii baa iyagaba la manciyey bale naxnu annagu qowman baan banaa qowmkaasoo masxuuruuna la sixray bay dhihi lahay qola la sixray baanba ahaan waxbaa khayaal waxbaa na dhex galay waxaan aan soo aragnay waxaanoo dhan waa wax kale leeyihiin dad lagu adeegto si kale ah bay iska soo qaadi lahay marna iimaan iyo cabsi ilaahay uma soo kordheen gaalnimadii bay sii daa'imi lahaayeen wey dayaxiioo la kala dilaaciyay arkeen qur-aankan mucjiskaabay arkeen aan jiniya insi midna keeni karin arrimo waaweyn ba arkeen iimaanna lama imaan sidaa iyadoo loo tusayba waxay dhahayaan innamaa sukirat absaarunaa saa un bay dhihi lahayen sukirad waa maxay xuyirat war waxaa la wareegey xayraan wa waaba waaba nala wareegso ama sukirat ay xubisat ya indhaha yagii baaba inay wax arkaan laga xabis indhahii caadi nooma ah ama sukirat oo xabisida absaaruna bale naxnu qowmun baa nahay masxuuruuna waana la nasixray waxay uga jeedaan maxamed baa nasixray waxaas kaley uga jeedaan hadd hadday malaa'igta ilaahay arkaan xitaa saasay dhihi lahaay ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala walaqad xaqiiqee jacalnaa waxaan yeelnay fi samaa'i samada dhexdeeda waxaanu yeelnay buruujan burjiyaal maxay yihiin xiddigahan ka samayn ama manaasil iyo meelo xidiguhu degaan baan samayn wazayannaahaa haa oo samadiya waa qurxinnay linnaadiriina baan u qurxinnay kuwa eegaya ficirku marka waxaa saa uga wada bidhaamayaan xiddigaha weliba markay mugdiga tahay waxaa qurux ka muuqata waa waa wakaas waa la arka walaqad jacalnaa fi samaa'i buruuja manaasil ayay aflaagta iyo kawaakibta ku socdaan xidigahan iyo sabcu sayaara toddobada wareega iyo kawaakibta buruuj baan yeelay labaiyo tobanka burji wasamaa'i daati lburuuj halkaasa hadda waxaa laga qabanayaa wixii falaga ku la xiriiray iyo xidigaha iyo nidaamka laakiin gaalada iyagu maxay samaynayeen arrin khatara haddana qofkii sameeya u ku gaaloobay hadduu saa aamino inuu yidhaahdo xidigihii inuu qofku taiir iyo awood siiyo oo xidigihii uu yidhaahdo xidigaas roobkau keenaa kaas waxaa weeye dadkaa le-da kaas waaa waxaa weye dadkaa dhasha kaas waaa abaar baa la socota kaas isagaa arrimahaas oo kale laakiin iyagu cilmiyo kaloo badan oo xaggaa la xiriira oo la ogol yahay baa jira laakiin aan ahayn siday gaaladu iyo kuwa xun ay u isticmaalayeen wazayannaahaa ha oo samadiya waa qurxinay lilnaadiriina baan u qurxinay waxafidnaahaa ha oo samadiya waa xafidnay min kulli shaydaanin shaydaan dhammaantii baan ka xafidnay shaydaankaasoo rajiimin la dheereeyey shaydaan dhammaantiisna waanu ka ilaalin bal hadda u fiirso nebi ciise markuu dhashaa waxa la ilaa saddex samo baa laga xihay shayaadiinta nebi maxamed markuu dhashana afartii kalea laga xihay kulli waa laga xihay ilaa man mooye istaraqa samca maqalka soo xaday maqalkiibuu soo xaday wararkii samada ka socday buu soo xaday malaa'igtuu soo dhegaysay oo fa atbacahu kaasna uu raacay markaa hu isaga shihaabun shihaab raacay shuclad oo mubiinun cad waa gantaalkan xidigaha amadiisa xidigii oo dhan maha waxa meesha ka go-aye dambaaburo yar iyo ka go'day baa lagu dhufanaya markaas warna ma keeni karo inuu imaa inuu dhinto iyo inuu isagoo saacsaaca soo noqdo mid weeyaan ee waxaan kaloo wax sheegsheegaya meelahan bay wax ka ka waxwaxaysanayaan qolooyin kale iyo meelahan kale ay ku wareegayaan cirarkii waa laga xihay waayay lahaa faman yastamci ilaana yajid lahu shihaaban rasada soo mahay wakan ilaa waxay maqaacida lisamci meelay fadhiisan jireen waa laga xihay kaasna faatbachu shihaabu mubiin xadiis badan baa ku soo aroodha hadda waqtigu ka yaryahay waalarda ardadiina madadnaahaa ardadii waa basdhin waa fidinay wa alqaynaa waan tuurnay fiihaa ardada dhexdeeda rawaasiya buuro waaweyn oo sugsugan baan ku qutumin saysan dadka ula saaltayn oo u dhaqdhaqaaqin wa ambatnaa waxaan dhalinay fiihaa ardada dhexdeeda min kulli shayin shay dhammaantiis shaygaasoo mawsuunin muqadarin macluumin la qadaray oo macluuma wax kasta oo ardada ka imaanaya waa qorshaysan yihiin waa macluuma waa la yaqaanaa bidiqatin wa ixkaamin wa taqdiirin baa la yidhaahdaa waxa miro soo baxaya waxa zarci imaanaya waxa dalag imaanaya waxaaso dhan waa qorshaysan yihiin wajacalnaa waan yeelnay lakum idinka dadow fiihaa ardada dhexdeeda macaayisha baan idin yeelnay waxaa ku noolaataan oo madaacim ah oo mashaarib ah oo malaabis ah wixii la xihanayey wixii la cunayey wixii la cabayey fiihaa macaayish wamanna waa idiin yeelnay wajacalnaa lakum bay ka dhigantay waxaan kaloo idiin yeelnay man mankaasoo la sum inaan ahayn lahu isaga biraasiqiina kuwa arsaaqo idinku biila waxaan kaloo idin siinay cid aynaan idinku biilin caruur baan idin siin addoommaan idin siin nicmoole iyo xoolaan idin siin ma idinkaa arsaaqa waxaan wax loo wada gadayo oo dad iyo dunyaba dee ilaahay baa waxa keena adigana sabab baa uta waman lastum lahu biraasiqiina ilaa dadkaad waa wada cabanayaan dad iyo dunyaba waa la biilaa baa laleeyahay meel kasta raashin baa loo qaadaa xoolihii iyo ma garanaysaa dadkii iyo wax kas wamanna waa idin siinay wajacalnaa lakum man bay ka dhiganta waxaan idin yeelnay duul yaa lastum idnaan ahayn lahu isaga bir risqiga yaa keenay waxaanaa geynaysa yaa kuu keenay allah waman lastum lahu biraasiqiin wain min shayin shay ma jiro shay ma jiro ilaa hadow ilaa cindanaa annaga agtayada waxaa ahaaday khasaa'inuhu khasnadihiisaba agtayada ah hay kasta khasnadihiis hanaga agtayada ilaahay baa khasnadaha hay kasta khasnadiisaay wamaa nunaziluhu mana soo dejinayno ilaa biqadarin qadar mooye qadarkaasoo macluumin la ogyahay mooyaane waxa weeye hadba baahidu intay keento xataa roobka dhibcihiis inta la dejinayo qorshaa lagu soo dejinaya wa arsalnaa waxaanu dirnay alriyaaxa baa ilaaha yidhi dabaylihii baan dirnay lawaaqixa xaaleyihiin kuwa wax ambaarsan lawaaqix waxay ahaan geela riman oo ilmaha wada haddana daruurahaani waxbay xambaarsan yihiin oo wadaan biyey wadaan ama lawaaqixa waxaa leeyihiin dabayluhu oo geedka lab ubixiisa iyo geedka dhadig baa laysku bacriminayaa oo laisku awrdhabaya lawaaqixa fa anzalnaa waan dejinnay min asamaa'i samada xaggeeda maa-an baan ka soo dejinnay fa asqaynaakuumuuhu waanu idin waraabinay hu oo maagaya kelimadda qur-aanka ugu dheer waa fa asqaynaakunuuhu waa koob iyo toban xaraf kelimad ka dheer ma jidho wamaa antum mana idnaan tidin lahu isaga bikhaasiniina roobkaas kuwa khaasiniin oo idinku kaydiya ma tiidin ee ilaahay baa kaydiya ilaa ilaahay baa hadda soo sheego cindanaa khasaa'inuhu yidhi iyagii marka ilaahay waa isku sugay iyagiina waa ka anfiyey wamaa antum idinku ma tiidin lahu isaga bikhaasiniina kuwa khaasiniina ee kara kaydintiisa meel inaad roobka ku haysataan hebel baa roob xagga ku haysa iyo hebel baa keeni kara iyo ma jidho ilaahay baa haya ilaahay baana keeni kara wainaa hanagu lanaxnu hanagu nuxyii hanaga wax noolayna wanumiitu hanagaana dilna noolayn iyo dilidba hanaga iska leh wanaxnu hanagu alwaariuun baanu naha kuwa waarisiinta ah oo baaqiga noqonaya bacda fanaa'i lkhalqi khalqi oo dhan intou dhammaaday ka bacdi narisul arda waman calayha wa ilaynaa yurjacuun walaqad xaqiiqe calimnaa almustaqdimiina minkum walaqad calimna almustaakhiriin marka wainaa lanaxnu nuxyi wanumiitu wanaxnu lwaariuun darsigeen intaas ku egyahay wallahu subxaana wa tacala aclam sawaab